bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada qodobada warqacowa kuwada ugu doorkoran waxaa ka mid ah kulan lagu soo bandhigayey wax soo saarka beeraha qaar ka mid ah iskaashatooyinka ay taageerto hay-adda loo yaqaan a c f kaas oo lagu qabtay magaalada jowhar madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo madaxtooyada qaranka ku qaabilay wafdi ka socda boqortooyada ingiriiska wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo ka qayb galay shirka heer wasiir ee golaha nabad iyo amniga midowda afrika warka caalamkana waxaad ku dhegeysan doontaan hogaamiyaha kuurida waqooyi oo doonaya in uu u diyaariyo gabadhiisa ugu yarara in ay isaga ay beddesho
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dar koran markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan lagu soo bandhigayey wax soo saarka beeraha qaar ka mid a iskaasatooyinka ay taageerto hay-adda a c f ayaa lagu qabtay magaalada jowhar calika ben calika ayaa inaan faahfaahinaya kulankan oo lagu soo bandhigaya waxsoo sarka qaar ka mid ah iskaashatooyinka ka jira degmada jowhar gaar ahaan sheekh ooyaye iyo kongo ayaa lagu qabtay magaalada jowhar kulankan ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda beeraha hay-adda a c f shirkadda dalwadaag group guddoomiyaal tuulooyinka iyo ganacsato ayaa waxaa halkaasi lagu soo bandhigay dalagyo ay ka mid yihiin bariiska khudaarta galleyda digir iyo qaar kale sarkaal ka socday hay-adda a c f oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in ujeedka kulankani uu yahay sidii iskaashatooyinka beeraha ee ay hay-adda a c f taageerta dalagyada usoo go-ay loogu heli lahaa suuqa maadaama ay soo go-een dalagyo kala duwan uu ka mid yahay beriiska
ujeeddada ama halkan waxaan u joogno waxay tahay in iskaashata beerleyda ay wada taageeraan hay-adda a c f iyo wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda hirshabeelle aan ku xirno ganacsatada qeybeeda kala duwan si loo helo suuq waxaad ka warqabtaan beeraleyda muddadii dheereed ee labada sanihii barkii aan la shaqaynaynay caqabadaha ugu weyn ee haystay ama ay ka walwalayeen waxay ahayd suuq xumi waxay dhaheen sidaa ka warqabtaan maadaama idinkii baa beeraleyda tihiin dhibaatada ugu weyn oo na haysto waxay dhaheen waxaa waaye suuq wixii markii ay noo soo go-aan suuq ma u helno wax naga iibsada ma helno caqabadaas marka anagoo rabno inaan xalino ama ugu yaraan intii muxuu ahaa aan yareyn karno inaan yareeno wasaaradda iyo hay-adda iskaashanayso maanta waxay soo agaasimeen shirkan quruxda badan ee aan halkan u wada fadhino dhammaanteen stakeholderska kala duwan ujeedadiisuna waxay tahay in beeraleyda ganacsatada iyo bangiyada laisku xiro si beeraleyda wixii usoo go-o ee u helaan maalgelin sidoo kalena ee u helaan suuq ee helaan meel ay ku iibsan karaan nasiib wanaag waxaana la joogo kambaniga danwadaag oo dhammaantiin muxuu ahaa idiin sheegi doono fursadaha uu idiin haayo hadduu ilaahi karaal noqdo shirkana waxaa si official eh inoogu furi doono wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay qaar ka mid ah beeraleyda deegaanada ay taageertay hay-adda a c f a waxaan halkan ugu mahad celinaynaa dhammaan tiimkaas aan soo sheegay ugu horeyso wasaaradda beeraha ay ugu horeyso i c f oo idana micnaha wax badan koonko iyo iskaashatooyinkeeda wax badan ka qabatay kana samaysay shabeellaha dhaca iska dhowr iskaashatooyin waxaana aada aada ugu mahad celinaynaa hay-adda a c f iyo wasaaradda beeraha wax badan ayay loo qabteen waxaa ka mid ah abuuro ayaa nala siiyey iskaashatooyinka marka kanaalada iyo baqaar aan wax ku kaydsanno iyo green house mashruucyo badan ayaa noola furay
hay-adda a c f noo dadaashay noo keentay abuuro fara badan noo dayactirtay ceelan mid cusub noo qoday greenhoska noo samaysay baqaaradii aan wax ku kaydsa lahayn isku soo doodoobo dadaal fara badan ay noo samaysay insha allahu halkaas ayagana ugu mahad celinaynaa sarkaal ka socday shirkadda danwadaag group ayaa ka hadlay kulanka ayaa sheegay in diyaar u yihiin inay ka iibsadaan beriiska iyo dalagyada kala duwan ay soo goosteen iskaashatooyinka ay taageerto hay-adda a c f
beeraleydu waxyaabaha kusoo kordhayn waxaa ka mid ah inaa investment aan maalgelino sidaad ogtihiin and then marka la maalgeliyo qayb ka mid a iska soo celinayo waa wada ogtihiin taas waxyaabaha kusoo kordhayn waxaa ka mid ah dalagyada beeraha inaan tijaabinay oo maciise ii sheeg oo dibadda kuwa laga keenay aan tijaabo ku sameynay waxyaabaha kaloo kusoo kordhayn waxaa ka mid ah inaa briiska jowhar oo hadda meel fiican marooyo oo sidaad wada ogtihiin dibadda loo dhoofinayo waxyaabaha kaleo lagu soo kordhiyo waxaa ka mid ah dalagyada beriiska hadda waxaad tihiin dhammaan rejohar waxaan jecel lahay maciise ii sheeg inaa investment sameyno sidaad ogtihiinna aan iskaashataysa wada tihiin in oo maciise ii sheeg dalagyadiina beriiskiina haddiinu soo go noo keentiin sidaas darteedna maciise ii sheeg naga gadano dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabelle mudane maxamed bashiir qaasin daqare waxa uu u mahadceliyey hay-adda a c f isaga oo ku ammaanay howlaha ay muddada labada sano iyo barka aada u qabatay qaar ka mid ah beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe
afarta guddoomiye tuulo laba iyo tobanka iskaashato xubnaha ka socdo saxaafadda dawadaa gruub assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sanaan kadib maanta farxad ayaynoo tahay maxaa yeelay mirihii la beero markay soo go-aan waa farxad gaara afartan tuulo nasiib ku eeshay laba iyo toban iskaashato in muddo laba sano iyo bar ah wax loo qabto gulaanadkeedii maanta inaan joogno weheleedan qabto waxaa ka mid ah tababaraa laydin siiyey kanaaladayaa laydin dayactiray solarka systemka waraabkaa laydin siiyey baqaarkii kaydkaa laydin siiyey abuurkiyaa laydin siiyey wixii marka aad tacbateen bandhigeedii maanta inaan kasoo qayb galno aaday farxad noogu tahay waxaa kaloo farxad noo ah in habkii suuqgeyntina maanta taladeeda aan u fadhino sida ay hore noogu ballan qaadeen bangiyada dahabshiilo huldhuud iyo dawadaa guruub inay beeralayda ka caawiyaan maalgelinta suuqgeyntana ay ka caawiyaan maanta waxaa goobjoog nagala ah dawadaag sida ay ballan qaadana inay dadku abuurkana daymiso beerahii maalgeliso wixii usoo go-ona ka gadato aaday ugu mahadsan tahay sidoo kale w f b iskuulle ayay wax siisaa dalagii soo go-a ayayna gadataa iyadana waa ku mahadsan tahay waana idila xiriiri doontaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaa idin leeyahay wixii idin qabtay laba sano iyo bar miraheeda ayaad joogtaan suuqna waa ku dadaalayna waxaa loo baahan yahay marka mashruucan inuu taagnaado aysan ku ekaan intii ay hay-adda gacanta ku haysay waxaan rabaa halkaan inoogu mahadceliyo hay-adda i c f iyo midowga yurub oo dhaqaalaha ku bixiyay labada sano howlihii socday aaday ugu mahadsan yihiin kulankan ayaa ahaa kii ugu horeeyey ee noociisa ah oo kale oo ay hay-adda a c f ku qabato magaalada jowhar waxaana uu ka mid yahay kulamada lagu dhiirogeliyo wax soo saarka beeraha dalka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuuda ayaa qaabilay wafdi sare oo ka socday boqortooyda ingiriiska oo ay hogaaminayso wasiiru dowlaha arrimaha horumarinta iyo wasiir wasiiru dowlaha arrimaha horumarinta iyo africa marwe jeni jaban madaxweynaha ayaa wafdiga la wadaagay guulaha muuqda ee soomaaliya ay ka xaqiijisay dowladda dhiska ammaanka iyo geedi socodka dimuqraadiyadda isagoo adkeeyey xiriirka istiraatiijiyadeed ee jamhuuriyadda soomaaliya boqortooyda ingiriiska gaar ahaan dhinacyada amniga horumarinta iyo kobcinta maalgashiga sidoo kale madaxweyne xasan sheekh ayaa ugu mahadda celiyay dowladda ingiriiska taageerada joogtada ee ay la garab istaagan tahay soomaaliya gaar ahaan dadaalada lagu xoojinayo nabadgelyada la dagaalanka al-shabaab iyo horgelinta qorshayaasha horumarineed ee mudnaanta u leh shacabka soomaaliyeed waa sidii hadalka loo qoray dhankeeda wasiiru dowlaha arrimaha horumarinta iyo africa ee boqortooyda ingiriiska marowe jeni chapman ayaa adkeysay sida dowladda ingiriiska ay uga go-on tahay xoojinta iskaashiga dhow ee kala dhexeysa soomaaliya isagoo xusay muhiimadda xasiloonida soomaaliya ay u leedahay gobolka geeska africa iyo guud ahaan qaaradda wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane cabdisalaam cali ayaa maanta ugu qayb galay xarunta midooda africa ee adis ababa shir heer sare ee golaha nabadda iyo amniga midooda africa ee loo yaqaana a u b c s kaas oo diiradda lagu saaray howlgalka awsom iyo xaaladda ka taagan dalka suudan wasiirka waxaa uu ugu mahadceliyay hogaanka midooda africa iyo dalalka ciidamada ku deeqay taageerada ay siiyaan howlgalka awsom isaga oo sidoo kale xusay muhiimadda doorashooyinka qof iyo cod ee ka qabsoomee muqdisho uu ku tilmaamay tallaabo taariikhi ah sidoo kale wuxuu muujiyey qadarin ku aadan doorashada soomaaliya loogu doortay xubinimada golaha nabadda iyo amniga midooda afrika halka aad naga dhegeysanaysaana waa reedow joor markana warka caalamka hogaamiyaha kuurida waqooyi kim jong un ayaa doortay gabadhiisa inay noqoto dhaxal sugihiisa sida ay wakaalada sirdoonka koonfur kuuriya oo u sheegtay baarlamaanka khamiista maanta ah macluumaad badan lagama hayo kim jun o ee bilooyinka u dambeeyey sawire laga qaaday aabahid xili muhiim ah sida booqashada benjin bishii sebtembar oo aheyd safarkeedii ugu horreeyey ee la yaqaana ee dibadda ay ku tagto hay-adda sirdoonka qaranka ee kuurida koonfureed ayaa sheegtay inay qiimeysay xaalada kala duwan oo ay ku jiraan muuqaalkeeda sii kordhaya ee munaasabada rasmiga ah kadib markay gaartay go-aankan nis waxay sidoo kale sheegtay inay si dhow ula socon doonto haddii ay ka qayb gasho shirka xisbiga waqooyi ee bishan oo ah dhacdada siyaasadeed ee ugu weyn oo la qabto shan sano kasta mar wacdaa ilaa hadda sababta uu gabadhani u doortay maadaama uu jiro wiil ka weyn sidoo kale ma cadda sababta uu u xaqiijinayo inuu ugu soo beegay maadaama da ahaan weli uu wiilkaasi ay gabadha ka yar tahay dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda cawna soo gaaro waana intaa cuddo warkay sheegana waxaa dib ugu daalaan qaran bartaan facebook kulana rada ujuhar waana waa imaankayaa sidaas nabad